magaalada sydney waxaa dhowaan lagu qabtay africulture festival oo ah festivaal soo socday muddo dhowr iyo toban sana barnaamijkan ayaa waxaa maalgeliyey soona qabaqaabiyey ururka somali welfare and cultural association waxaana madax u ah sucaado cabdikariin madaxa s b s dinka augustino duut oo sydney ku sugnaa ayaa ka wareystay sucaado festivaalkan ay wakhti badan soo wadeen waxayna tiri waxaan joognaa sydney olympic park kati freeman park and I'm so happy and uh, Somali Welfare and Cultural Association ayaa waxay yihiin the main osposi waa the main funders oo xafladan maanta halkan ka dhacayso agriculture festival waa sanadkii labiiyo toban sanaan dhammaynay oo si weyn looga soo dabaaldego magaalada sydney oo dhan dadka ku nool oo ay u badan yihiin afrikaanta oo dhan oo sydney degan n halkan hadda miiskan waxaan meeshan qaybtan ka dhisnay aqal yar oo soomaaliya oo aan ugu talagalnay inaan la wadaagno bulshada kale yani dhaqanka soomaaliga badanaa communitg halkan dadka halkan jooga waxay u badan yihiin dad ganacsato ah oo wax iibinaya laakiin annaga waxaan iibinayna waxay tahay dhaqankeena soomaaliga inaan la wadaagno ummadda kale oo australiyaanka iyo afrikaanka kale yani dhaqan qurux badan oo soomaalida ay leedahay baddeena weyn geeska africa horn of africa waxaan halkan keenay fooxeeni maxaa la dhaha luubaanta soomaaliya oo ah geedaha keliyaha oo la dhaqaalaysto oo dadka ay ka dhaxlaan dadkooda oo aanan ahayn geedo la gubay mase oo la baabi'iyey marka fooxaasaan la wadeegaya luubaanta yani ilaa waddamada kale weligeed inay ahayd taariikh soo jirtay oo laga ganacsanayo waxaa halkan yaala idankii oo uunsiga lagu shidanayay iyo girgirihii oo cuntada aan ku karsan jirnay iyo waxyaabo kale oo soomaaliya laga keenay marka waxaan la wadaagaynay ummadda aan tusaynay minaha waxaa lai weydiiyey maxay tahay waa meel oo shaah iyo sheeko oo maxaad sheekada maxay ku saabsan tahay waxaa halkan yaala maab oo taariikhi ah oo lixdankii toddobaatameeyadii adiga waa xornimadii soomaaliya inayn tay qaadan ka hor oo ku saabsanaa dhulka soomaaliya ka maqan iyo dhulka hadda aan haysanno iyo dhulka deriska nala ah marka wax badan baan la wadaagaynay communitiga soo sidaas ayaan annagana usoo bandhignay dhaqankeena soomaaliga maxaayna ku dhaliyey in ururkiinu ay qabtaan festivaalkan sanad walba somaali welfare hadda ayaa mas-uuliyaddan qaaday oo shan iyo tobanka sano aan ku soconno micnaha waxay micnaheedu waxay tusinaysaa inaan nahay dad awood leh oo wax samaysan kara oo xor ah runtii boqol kun ka badan baa lacag naga baxda oo halkan xafladdan ku baxda waxaan fundinka aan ka helnaa federaalka uma badna in yar bayna siiyaan laakiin mainly state governmentka ayaa fundinkana siiyey iyo local governments iyo hay-ado kale oo xor oo madax bannaan oo lacagaha ku bixiya xafladda maamulkeeda inta kale waxay u badan yihiin dadka xadeeqda ay bixiyaan marka annaga soomaali welfa ayaa maamusha lacagtaas iyo xafladdan abaabulkeeda iyo isku dhaceeda oo dhan marka waa wax anaga guul noo ah guud ahaan ururkiinu howlo noocee ayuu u qabtaa bulshada wel i tink waxaa jira dad badan oo micnaha oo juhdi badan geliyey howl badan geliyey oo volunteers isku keena dad badan oo ka shaqeeya xafladdan iyagoo markaasna xataa adeegsanaya hay-adaha kale sida tayfko kale inay tababar dadka siiyaan waxyaabo badan baan ka caawinaa bulshada sida aan loo dhisa ganacsigooda marka inta aan ganacsiga dhisayno aan dadka isku keenayno dad badan baa ka faa'iiday annagana waxaa faa'iido noo ah ka soo qaybgalkooda sucaado ayaa sheegtay in dad badan oo afrikaanu ay ka soo qayb galaan festivaalkan sanad walba balse soomaalidu ay ku yar tahay waan ku faraxsannahay afrikaan badan baa ka soo qayb qaata waxaan jeclaan lahayn inay nagala soo qayb qaataan howlsha wadadeeda iyo inay lacag ku bixiyaan funding I would like them to contribute, to fund, to donate, and uh, also the participation they give to volunteer their time. So that's a big thing. Waqtigaaga xataa markaadna siiso ina Soomaalida badanaa kama warhayaan dad yaroo Soomaali baas ka soo qayb qaatay. hadhowtana sheekada waxa waaye annaga soomaali maxaana loogu sheegi waaye annaga soomaali maxaana loo casimi waaye runtii xafladdan waxay sanadka hadda markay dhacdo sanadka ku sii xiga abaabulkeeda wuxuu bilaabanayaa diseembar qof walba wuu og yahay qof walba isagaa soo doonta isagaana weydiiya goormay dhacaysaa xafladda africulture marka soomaalida runtii waa ka xumaa inay meesha badankood ay ka maqan yihiin hadday noqdaan ururkooda iyo madaxdooda iyo siyaasiyiintooda maxaa ini ku dhiirigeliya inaad xafladan sannad walba qabataan oo ujeeddada maxay tahay runtii waa dhaqan aan soo bandhigayno bulshada inaan la wadaagayno maaha in afrikaanka ay yihiin ehe dad masaakiina mase haddii aan qaxooti nahay mase haddii aan ku nimid viisa ardaynimo micnaa inaan dadka tusino inaan meeshaas ka sii badan nahay oo awood leenahay hadday noqoto ganacsi iyo waxtarkeenna inaan muujino marka sidaas ayaan xafladda sababta loo abaabulay